habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawo iyo dunida oo kaga imaaneysa washington waa sabti bisha juun ee sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrband iyo bogga v o a somalycom idaacadda caawa iyo dunida waxaan idiin la socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dunida oo maanta laga xusaayo maalinta geela oo qayb muhiim ah kaga jira dhaqanka soomaalida waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan siyaasi ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo maxkamadda hargeysa la hor keenay iyadoo markaasi somalilanna ay ka warbixisay eedaha loo haysto waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan imtixaanka fasalka afaraad ee dugsiga sare iyo fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe oo maanta hargeysa ka bilowday barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka armeniya ayaa si rasmi ah u aqoonsatay dowladnimada falastiin sida ay jimcihii sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee armeniya armeniya ayaa taageertay qaraarka qaramada midoobey ay ka soo saartay xabajoojin deg deg ah oo lagu joojinayo dagaalka israa'iil ay kula jirta xamaas ee ka socda khaza waxaana uu dalkaasi taageersan yahay in xal laba dowladood laga gaaro colaadda falastiin iyo israa'il ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda wasaaradda arrimaha dibadda israa'il ayaa u yeeratay safiirka armeniya kadib markii armeniya ay aqoonsatay madax bannaanida falastiin sida uu bayaan ku sheega afhayeen u hadlay wasaaradda maamulka falastiin oo si xadidan uga taliya daanta galbeed ee dhulka ay israa'iil haysato ayaa soo dhoweeya go-aanka armeniya aqoonsigana waxa uu si togan uga qayb qaadanaya ka dhabaynta xalka laba dowladood kaasoo wajahaya caqabado waxaana uu kor u qaadayaa amniga nabadda iyo xasiloonida dhammaan dhinacyada ay qusayso ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulka falastiiniyiinta sbain ireland iyo norway ayaa ka mida dalalka reer galbeedka ee sida rasmiga u aqoonsaday madax bannaanida dowladnimo ee falastiin taasoo keentay in israa'il ay bishii hore kala baxda safiiradeedii ka joogay madrid dublin iyo oslo maamulka biden ayaa mar kale u ogolaan doona iiraan inay maamusho xarumaha codbixiyaasha ka maqan iiraan ee dhulka maraykanka doorashada madaxtinimo ee iiraan toddobaadka soo socda v o a oo xogtaasi heshay taasina waxay keentay in dadka ka soo horjeeda jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ay dhaleeceeyaan qorshahaasi oo ay ku tilmaamaan mid caqligal aan ahayn oo ceeb ah sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iiraan oo lagu magacaabo cali reysa maxmuudi ayaa u sheegay warbaahinta dowladda axaddii in dahraan ay qorshaynayso inay samaysay in ka badan soddon goob codbixineed oo ku yaala maraykanka oo dhan juun siddeed iyo labaatankeeda doorashada dhacaysa si ay u beddesho madaxweynihii geeriyooday ibraahim ra'iisi oo ku dhintay shil diyaarad kuwa qumaatiga u kaca bishii hore maxmuudi waxa uu sheegay in sanaatiiqda codbixinta ee codbixiyaasha maqan ee iiraan la dhigi doono qaybta danaha iiraan ee safaaradda bakistan ee washington iyo new york balse ma sheegin meelo kale warbaahinta dowladda iiraan waxay sheegtay in maraykanka uu hooy u yahay tirada ugu badan iiraaniyiinta ee ku nool dibadda soddon boqolkiiba hay-adda tirakoobka maraykanka ee sahanka bulshada maraykanka ayaa ku qiyaasay inay jiraan qiyaastii nus milyan qof oo ku dhashay iiraan ama asal ahaan ka soo jeeda iiraan oo ku nool maraykanka halka kooxda aan faa'iida doonka ahayn ee maraykanka iiraaniyiinta maraykanka ee loo soo gaabiyey nufdi ay sheegtay in ay bixisay qiyaas ku dhow hal milyan kanada iyo turkiga ayaa soo raacaya labaiyo toban boqolkiiba tirada qurba joogta iiraan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda iiraan maxmuudi waxa uu sheegay in iiraan ay qabanqaabinayso codbixin dadka dalka ka maqan oo ka dhacaya meelo kala duwan oo caalamka ah war qoraala oo ay si gaar ah ay u siisay v o a waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa jimcihii sheegtay inaysan wax rajo ah ka qabin in doorashada madaxtinimo ee iiraan ay u dhacdo si xor iyo xalaal ah wadaadada talada hayaha ee jamhuuriyadda islaamiga ahna waxay u ogolaadaan kuwa daacadda u ah hogaamiyaha sare ayatulahi cali khamani uun inay u tartamaan xafiisyada sida madaxweynaha iyo baarlamaanka kuwaasi oo isaga hoos yimaada dagaalyahan ciraaqi ah oo ka tirsanaa koox ay taageerta iiraan ayaa lagu dilay weerar dhanka cirka ah oo habeen hore ka dhacay bariga suuriya oo u dhow xadka ciraaq kooxda iyo waa kooxda kormeerta dagaalka ka socda siiriya ayaa sheegtay maanta duqayntan ayaa ka dhacday gobolka daar asuur halkaasi oo iiraan ay ku leedahay saameyn weyn waxaana si joogto ah u bartilmaameedsada israa'il iyo maraykanka sida ay sheegtay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee suuriya xubin ciraaqi ah oo ka tirsan iska caabinta islaamiga ee ciraaq ayaa la dilay laba kalena waa lagu dhaawacay taasoo ka dhalatay duqayn aan la garanaynin cidda geysatay ayay sheegtay kooxda la socodka siiriya ee oo tix raacaysay isbahaysiga kooxaha ay taageerto iiraan kormeerayaashana oo fadhigooda uu yahay britain oo ku tiirsan shabakadaha ilo ku sugan gudaha suuriya ayaa sheegay in la maqlay qarax ku soo beegmay habeenkii xilli dambe miyiga albukamal oo dhowr kilomitir u jira xuduudda suuriya ee ciraaq ayaana qaraxaasi laga maqlay gutada sayid al-shuhadaa ee ciraaq ayaa ku dhawaaqday dhimashada dagaalyahan ka tirsan kooxda weerar maalinimadii jimcaha lagu qaaday isagoo gaari saaran xilli uu sahan ku sameynaya xadka ciraaq iyo suuriya iyagoo markaasi ku eedeeyey duqayntaasi inuu maraykanku ka dambeeyey mas-uuliyadda weerarkan ayaa islamarkiiba aan la sheegan laakiin afhayeen u hadlay isbahaysiga milatariga maraykanku u hogaamiyo oo la aasaasay labadii kun iyo afar iyo tobanka si ay ula dagaalamaan kooxda daacish ayaa u sheegay wakaaladda wararka e f b in isbahaysiga iyo ciidamada maraykanka midna aysan weerar geysan habeen xilli ah deegaanka darasuur kormeerayaasha ayaa sheegay in dhowr saacdood ka hor weerarka ay diyaarado aan duuliyo lahayn ay dul hehaabayeen aaggaasi ugu yaraan saddex qof ayaa lagu dilay weerar bambaano oo ruushka uu ku qaaday magaalada labaad ee ukrain ee karkiif galabnimadii sabtida sida uu sheegay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski sagaal iyo toban qof oo kale ayaa ku dhaawacantay weerarka kaasoo bam hawada sare laga hagayay uu ku dhacay dhismo ay degan yihiin dadkan sida uu sheegay zelenski ruushka ayaa sii wada inuu bartilmaameedsado kaabayaasha tamarta ee ukrain ruushka ayaa weerar cusub oo gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn waxa uu ku qaaday ukrain habeen hore saraakiisha kiyefna waxay sheegeen sabtidii waa maanta e taas in weeraradaasi ay waxyeello u geysteen xarumaha tamarta ee koonfur bari iyo galbeedka ugu yaraan laba shaqaale ana ay waxyeello ka soo gaartay ukrain waxa ay la halgamaysaa mawjado cusub oo mugdi ah kadib markii weeraro aan kala joogsi lahayn uu ruushku ku qaaday kaabayaasha tamarta weeraradan ayaa bilaabmay saddex bilood ka hor waxayna jareen kalabar awoodda koronto ee dalkaasi weerarkii sideedaad ee ugu weynaa ee lagu qaaday xarumaha tamarta xilli habeen ah ruushka ayaa ku riday lix iyo toban gantaal iyo saddex iyo toban diyaaradood oo nuuca shaahiid loo yaqaana ee iiraan farsamayso sida ay sheegeen ciidamada cirka ee ukrain difaaca cirka ee ukrain ayaa qabtay labaiyo toban ka mida lix iyo tobanka gantaal halka saddex iyo tobanka diyaaradoodna ay gebi ahaanba qabteen oo ah nuuca aan duuliyaha lahayn sida ay sheegeen ciidamada cirka halkaad nagala socotaana waa v o a washington aan ku bilownay labaatankii bishan juun ee aynu ku jirno afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee hargeysa waxaa ka dhacay mudaharaad watay rabshado dhagaxtuur iyo rasaas ay booliisku ridayeen isugu jiray mudaharaadka ayaa salka ku haaya xarig loo geystay siyaasi lagu magacaabo cismaan cumar dool oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo kasoo degayay madaarka booliiska somalilan ayaa sheegay in siyaasigan loo haystay sida ay hadalka u dhigeen dembiye isdabajoog ahaa oo uu dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey uu ka galay qaranka somalilan maanta ayaa siyaasigan maxkamadda gobolka marooda jeex ee hargeysa la hor keenay iyadoo maxkamaddu ay go-aamisay in muddo toddobaad ah baaris la xidhiirta eedaha loo haysto lasoo sameeyo xabsigana dib loogu celiyo wariyaha v o eda xamse cali jeesto ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa
ciidamada ammaanka somalilan ayaa xabsiga dhigay siyaasi cismaan cumardooro ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani kaasi oo laga qabtay markii uu ka soo degayay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa taageerayaasha siyaasi cusmaan cumar dool ayaa mudaharaad rabshado wata ka sameeyey jidka dheer ee taga garoonka diyaaradaha ee cigaal international airport iyagoo xukuumadda ugu baaqay inay si deg dega xorriyaddiisa dib ugu soo celiso qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ka dareen celiyey xadhigga siyaasi cismaan cumar dool waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim to magacaygu waa guule siciid ku nool hargeysa haddii aan ka jawaabo su-aashaad weydiisay ee ah sidaad u aragtaa xadhiga siyaasi cismaan cumar dool barse anigu uga soo dhaweyn xadhigiisa sababa sababo badan oo jira awgeed horta waa midoo siyaasiyiinta somalilan waxay dhaqan u lahaayeen inay iyagu isku jawaabaan mataqaanaa inay iyagu isdhaleeceeyaan laakiin isagu wuxuu leeyimi siyaasad ka duwantaa oo isagoo intuu qurbaha jooga intuu qol soo fadhiisto ayuu halka ka haflagaainti dhammaan beelaha somalilan oo dhan oo ta madaxweynaha ku jirto oo tiisi ku jirto oo beelaha somalilan o dhan meel ciiduu ka tegay sheekh iyo shariif aanay jirin taas waa dhaqan ku cusub siyaasiyiinta somalilan marka isaga ninka waxaan leeyahay ninkaas wuxuu ka gudbay xadkii siyaasiga u dhaafay marka in la xidho aad buu la soo dhaweynaya magacaygu waa maxamed axmed yuusuf xariga waxaan u arkaa mid xaqdarro ah oo lagula kacay siyaasi weyn oo ka mid ah siyaasiyiinta reer somalilan xarigaas wuxuu u muuqdaa mid caburin ah islamarkaana aan laga fiirsan waxa weeya ninka saameynta intaa leegle waxay ahayd in laga fiirsado waayo wuxuu ka soo jeedaa xisbi qaran waa in maogtahay magaranaysa dastuurkeenna kuma taallada in siyaasiyiinta layska weeraro waxay ahayd in maogtahay si kale waanwaan kale dee maogtahay loo xaliyahayd waxay su hayaan isaga iyo xukuumaddu waxaan ku soo ururinayaa niyo xarigaas waa xaqdaro waa xaqdaro waa xaqdaro geesta kale ciidanka booliska somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey xadhigga siyaasi cismaan cumar dol waxaana warbaahinta la hadlay hoggaanka howlgelinta ee ciidanka booliska somalilan sarreeye guuto ibraahim cabdi xaaji eedaysane cismaan cumar dool waxaa lagu eedaynayaa oo loo soo xidhay dembiye isdabajooga continuous offens against the somalilan state oo wuu galay dhowrkii sane ee u dambeysay kuwaasoo uu caado ka dhigtay inuu si joogto ah ugu faafiyo tiifiyada iyo baraha bulshada ceebayn iyo dacayado been abuura oo uu ku waxyeelaynayo sharafta iyo karaamada qarannimada somalilan dhinaca kale maxkamadda gobolka maroodije ayaa saaka rumaan toddoba cishaa u jartay siyaasi cismaan cumar dool kadib markii saaka la hor keenay maxkamadda gobolka maroodije xamse cali jeesto v o a xariirgeysa
dhinaca kalena isla wararka somalilan ayaanu ku jirnaaye soddon iyo sideed kun oo ardaya ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee fasalada sideedaad ee dugsiga dhexe iyo fasalada afaraad ee dugsiyada sare ee somalilan iyadoo uu daah furay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi haddaba qadarca kuleha ayaa ka wareystay gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka daa'uud axmed faarax
maantoy bishu tahay saad sheegtay labiiyo labaatan bishii lixaad afariyo labaatan dalkaoo dhan waxaa ka furmay imtixaankii shahaadiga fasalada afraad dugsiyada sare iyo fasalada sideed dugsiyada dhexe weliba nasiib wanaag waxaan noo furay oo noo dahfuray sanadkan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wasiirkii waxbarashada runtii waxaana laga dahfuray dugsiga faarax cumar oo ah dugsi qadiimiya runtii oo taariikhkooda somalilan saa darteed runtii waxa weeye madaxweynehana waanu mahadnaqaynaa karaamada uuna karaameeyey iyo sidaa mataqaanaa ardaydana uu noogu duceeyey waan uga mahadnaqaynaa markaa jawigu dalka oo dhanna uu ka wada bilaabmay nabadna uu ku wada tegay imtixaanaadku nabadna waan rajaynaa noogu soo noqdo ilaa imikana wax dhibaato ama hayna dalkana meel walba uu ka dhacay mashriq ilaa maqrib cirifka ugu ilaa buraan ilaa saylac intaba uu ka dhacay imtixaanaadku wax alla wax dhibaato oo jiraana ma jiro tirada ardaydu haddaan soo qaato sanadkan marka la isku daro dhaxa iyo sare waa sideed iyo soddon kun afar boqol iyo dhowr iyo sagaashan arday baa u fadhiistay imtixaanka runtii waxaa intaa garab socday oo ka qayb qaatay xagga security-ga ilaa lix boqol oo ciidamada kala duduwan ee dalka ah waxaa kaloo ka qayb qaatay baabuur ilaa saddex boqol iyo inka badan ah runtii marka waxaanan runtii aada ugu faraxsannahay ilaa iminka wax mashaakila oo nagaga yimid ma jiro xagga howlwadeenada hadday noqoto kormeerayaal iyo hadday noqoto howlwadeeno kale oo imtixaanaadka ka howlgelaya maadaama ay shaqo heer qarana tahay sidee baad u diyaariseen waana tirintele runtii waxaan u diyaarinay horta waxaan sideedaba xulanaa dad xafiiska imtixaanaad wuxuu u baahanya imtixaanku markay tahay in la xulo dad inoysanto oo daacad ah inta badan waxaanu ka xulanaa madaxda wasaaradda waxbarashada aqoon-yahanadeeda wasaaradda waxbarashadaanu soo xulanaa runtii welibana waa la sii dhaariyaa tiradooda ugu yaraan waxa weye saddex boqol iyo afar boqol inta u dhaxaysa iskugu jiraan oo kormeer leh oo assistance leh oo gaca- oo yani yani kalkaaliyaal assistance markaan leeyahay kalkaaliyaal baan ujeedaa leh iyo re- qolo reporters oo een overview-ga soo indha indhaysa runtii usoo eegta marka waxa weeye tiro fara badan oo wasaaradda waxbarashada oo ugu yaraan een saddex boqol ilaa afar boqol inta udhaxaysa ayaa ka qayb qaata securitygana waa laga sheegay ilaa lix boqol wax ku dhowdhowdahay waxaana wey runtii gaadiid ilaa isaguna saddex boqol iyo holodhow ah isagana ka qayb qaata xaaladuna runtii waxa weye ilaa imika way fiicantahay waxaan halkan rabaa jecelahay runtii iyagana inuga mahadnaqo howlwadeennada xafiiska imtixaanaadka oo runtii ilaa muddo afar bilood waxaa ku jiray preparationka oon seexan oo soo jeedaan iyagana u mahadnaqaya runtii sidee buu yahay diyaargarowga in la xakameeyo wax midmadowga usoo gelinaya taxaankuna sugnaado ardayduna xaqooda eh, loo ilaaliyo absuli su-aal qiimo fara badan oo runtii maskaxdayda ku wareegaysa aad weydiisay horta waxaan ii sheegaya sanadkan waxa ku cusub somaliland awal imtixaanaadka dugsiyada sare waxa qaadi jiruun shaqaalaha wasaaradda waxbarashada macalimiintiisa dabeeto macalimiintu aad bay u wada fiicnaan badidoodu waxa markaa nagaga soo baxay dhowr macalin oo dee laga yaaba intigis hagaagsanoo macalin in aan lahayn dabadeeto kolkii jiitinkii aanu aragnay inuu xogaa is soo yartarayo sanadkan guddiga waxbarashada heer qaran oo runtii ay ku jiraan khubro waaweyn oo sida profesor suleybaan iyo adne iyo sacad cali shire iyo eh, f- niman fara badan oo de imika halkan aan ka wada tirin karin ay ku jiraan ayaanu wada tashanay oo runtiinu hogaaminaya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo baan wada tashanay waxaanu isla garanay sanadkan si pilot baraject ahaan bal macalimiinta jaamacadaha inaynu dugsiyada sare guud ahaanba ku- ka howlgelino ma- een, subrofesorkii imtixaanka oo ah guddoomiyaha goobta infijinatorkii kalaaska ilaalinayey iyo kaalkaaliyihii subrofesorkaba intaba inaan jaamacadaha ka soo qaadano marka sanadkan intaasaa nagu cusub oo waxaan filaynaa markaa wixii yaraaye qishqishka caawin jiray sanadka wanagaa ka yar gudubnay waan tijaabinana hadduu ilaha idhaa jiidkuna waxaan filayaa arday wacyigelin badanna waanu samaynay waxaan ku waxaanan samaynaa oo iminka jiidka sii yaraynaya kolka scholarshipyo inta badan la helo waxaanu ku dibbaan imtixaan dambe uga qaadnaa si ardaygu kalsoonidiisu u dhisanto oona jiitin waxaa isku halayn marka waxaan rajaynaynaa inay somalilan siday ahaan jirtay ilaa wakhtiga ingiriiska inay dib ugu noqoto oo tayadeeda waxbarashadu aad iyo aad kor ugu kacdo Een, ardayda afarta kun cagcagaynaysa dugsi dhexe ee de- iyo dugsi sare een, ee ka koobani Een, waxay dad badan isweydiinayaan sidee bay habluhu ku yihiin habluhu runtii waxa weeye waxaad moodaaba imika iyagiyo inamadu inay siman yihiin runtii weli tirahaan bay isku- aad iskugu dhow yihiin weli waxaan ka baqaynaa in habluhu ka bataan waxaan runtii mar- hataa marka la eego xagga gradeka iyo tacliintana waa sidaasaa la isugu wareynaya weli marmarka qaarkood gabdhaha sarreeya marka waxaa kaloo looga faaidaysanaya ardayda somaliland guud ahaan wiiliya gabarba guul baan u rajaynaya sanadkan imtixaanaadka inuu ilaahay uga dhigo waayo waxay qoladan imika sanadkan gashay waa qoladii waktigii karoonaha imtixaan hore umay soo arag daabacan marka waxaan iyagana u rajaynayaa si fiican baa jawiga ay imtixaankooga ay u galeen waxaan u rajaynayaa guul iyo degenaansho inuu imtixaanku noogu dhamaado ilahay idankii ugu dambeyn maxay tahay fariintaad waalidiintu een, wa runtii fariinteedu waxa weeye een, waxaan aad iyo aad ardaydeenu waxaad ogaataan waxa weeye wa- een, qishka waxa dhaha ama jiitinku waa toobalcaaroo kale waxa weeye dhar aanad lahaynoo huwan tahay waxa ku- khatar aad u tahay adigoo suuqa dhex maraya ninkii lahaa hadday xataa maskaxdiisu isyar bedesho ama waxa kusanifaba inuu bartaa igu saar ku idhaa wadee waa qaawismaysaa qishkuna waa la mid waa tacliin aanad lahayn ama shahaado lahayn haddaad seetid markaad jaamacadii ama goobaha tartanka tagtid shahaadadaadii adigu de isma maaj garaynaysaan marka halkaa waxaa ka soo baxaya inaad dee inaad tahay dhu- qalfoof aan aan dhowx iyo waxba toona ku jirin marka waxa weeye waxaan kula talin lahaa inay ku dadaalaan inay noqdaan qof buuxa oo isku kalsoon qishkana dee nebi maxamed calayi slat slam wuu inooga digay manqashana falaysa minaa buur ummadayda ka mid aha qishkaasaa lagaga saar qishkuna wax walba u galaa imtixaankaa ka mid a shaarad lahayd marka hawa khiyaama siday somaliland laguma aqoonin tacliin xumo waxaa lagu yaqaanay inay dad yihiin mataqaanaa jeenis oo tacliinta ku fiican kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax wuxuu u waramayey wariyaha v o eeda ee hargeysa qadar maxamed cakulle aan ku bilowna maanta oo kale labaiyo labaatanka bisha juun waxaa dunida laga xusaa maalinta geela oo dhaqanka soomaalida kaga jira kaalin muhiim ah qaramada midoobay ayaa maalintan u asteysay sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka inay noqoto maalin caalamku ku baraarugo kaalinta xayawaankani kaga jira nolosha aadanaha soomaalida oo dhaqan iyo dhaqaale ahaanba ku tiirsan dhaqashada xoolaha ayaa safka hore kaga jira bulshooyinka geeleyda ah wariyaha v o e da uga soo warama hargeysa qadar maxamed cakule ayaa suldaan cabdiraxmaan xirsi dhuuxi yare oo uu kula kulmay ardaaga xeradiisa geela waxa uu kala sheekaystay muhiimadda uu geela u leeyahay soomaalida dhaqata iyo weliba heesaha geela
marka hore suldaan adigoo mahadsan geelu heese badan buu leeyahay bal hadda haddaad n heesihiisa aniga iyo dhegaystayaashaba waxaad naga maqashiiso dabnin qaatoo duula mooye markay odhan jireen dabnin qaatoo duula mooye wille delebee diiqa lagu waa diiqa layskuma siiya geela
lama soo raaciyo waxaa geela diiqa laguma bixiyo waa bixinta diiqada kale la siinayo nina qaalma cadcad usoo sooci maayo markaa dabnin qaatoo duula mooye balkan ciyaar laguma helayo buu kuleeyahay dabnin qaatoo duula mooye wille delebee diiqa lagu waa niman kuu gudin hablasa u dhalin habeenoolow siduu kuu hela macnina inana lagaa siin habeena gudan dee soo dhicin dee habeenoolow siduu kuu helay macna sida sababta kugu he- kugu helay dee baha la hela baa la leeyahy cajiib soo maad garan markaan wuxuu mangalool iyo gelu maygaag meelu ku og yahay waa umalabo waa umuuda wuxuuhi luqma liiglow bal hadda u fiirso luqma liiglow lugballaansaar iyo ku laafiyo qawlay laba qolo oo qabiiliya midba qaar saaroo qushi u soco haddii reer gela reer qabiiliyana leeyahay reer qabiiliyana uu la xidid yahay ha dee waa inuu laba gardaaq noqdaa waka ku raaxayso haa qowle laba qolo oo qabiiliya midba qaar saaroo qushi u soco hareer miilow herernima dagaabaa lagaa herido laga hantiye wuxuuhi baadi bawda aliflow baadi mayhida bahday baa ku leh eeg ba- bawda aliflow ha sumadiisi u sheegay sabadii hashuu tilmaamay ninkan Ah, ah.
bawda aliflow baadi mayhida bahday baa ku leh hadda eeg cajiib soo maad garan marka waxa weeye ninkani hasha markuu doo geelan marka la heesayo inuu qofku iska dhawaaqa un dee maaha maaha wuxuu doonana inuu iskaga yidhaahdo maaha marka waa isagoo caraabinaya waa isagoo n markaa n xataa ma dhow adigii sheegaya isagoo ka- ka markuu geeli meel fog hilaac meel fog ka haa maaragtay wuxuu yidhi wuxuu yidhi mata matala hashi markay caawa halkan oo kale daabari joogto ee cirkuna uu gar loo gubay ama yucub ama magaranaysaaye qalbi taaro ka ka ka ilaaco ee dee dadkii waqooyiguna aanu qaban wuxuu odhanaya hashi buu la hadlayaadoo hilaac bilig yidhi oon bahdaa jirin boga hoose iyo beerka howluule hashi buu waa wax buu u sheegaya waxbuu sheegaya adkaysuu leeyahy adkaysta buu leeya ilaah baa keenaya Way.
wuxuu yidhi hilaac bilig yidhi ha oon bahdaa jirin aan bahdaa jirin boga hoose iyo beerka howluule war soo maad garantay Eh, eh, ba- haystan geelu marna geelu waa maruu ceeljoog yahay waay marna waa maruu dee caadi iska yahay horda soo maad garantay markaa matala gacano caawa halkan jooga haddii geela la kaxeeyo ha oo dhul fog la qabadsiiyo oo la soo celiyo dee ninkii geela yaqaanay markuu arkay inuu soo geelu soo hagaagayo soo naaxay iyo haddii kale ha wuu kala garanaya waa run wuxuu leeyahay magar gudubkay la gudhowday la gudgadan tahay hadda eeg sigaba waxba la isweydiinaya moogta sigayaashu way wada hadlayaan ha magar gudubka ay garki waddankii ay joogta ka tagtay ha in waddan kale la geeyey ma gurgudubkay la gudhowdayoo la gudguranta gudhowga waxaa la yidhahdaa hasha intuu imika neef ka baxo aan la tulina la irmaanayna dabeedna gobka casle marka waa ii casaataao marka waa kan yidhi ma gurgudubkay la gudhowdayo la gudgudan tahay gudbi weydaye ma galbeed bay regla gooyiya ka shika qabta hadda eeg waa markuu geerbu sii wadaay ma ha sii wada gudbi weydaye ma gurgudubkay la gudhowdo la gudgudan tahay cajiib
soo maad garantay markaa heesta geelu way fara badantay caawa iyo berri iyo saa dambe iyo saa ku maba dhammayn kareen soo maad garantay dadka qaar baa laga yaaba inay la yaabaan suldaan cabdiraxmaanow n magacyaa geela loo bixiyaa dadka qaar weliba eh, had iyo jeer magacyada qaarkood ba xataa magacyo dad dhinac ka shabaha ama ay wadaagaanba bal haddaad mid iyo laba ama wax ka taabatid maxaa ka mid a magacyada geela loo bixiyo geel waxaa loo bixiyaa dadku walow kale duwan yahay matal deegaankan iminkaynu joogno gela toosan baa loo bixiyaa waa hasha cadda dheer quruxda badan daruur baa loo bixiyaa waa hal dheer cada waxaa dheeg baa loo bixiyaa waa hasha cad waxa weeye eh, waxaa loo bixiyaa magaranaysahay mudeec waa hasha aan cararin aan toojada ahayn hasha joojada xarbi baa loo bixiyaa waatay n suldaan dhuxyar aad baad umahadsantay ugu dambayn dhegaystayaal waxyaabaha aad kaii soo jirta waxaa ka mid a ardaagan geela ee aan la joogo suldaan cabdiraxmaan xirsi n dhuuxyare waxa uu ardaaga ku haystaa isgaadhsiinta n dhinaca muxuaha technolojigan casriga ah ee tusaale ahaan wuxuu isticmaalayaa internetka for g isagoo ardaaga fadhiya ayuu waatay n suldaan dhuxyar aad baad umahadsantay ugu dambayn dhegaystayaal waxyaabaha aad kaii soo jirta waxaa ka mid a ardaagan geela ee aan la joogo suldaan cabdiraxmaan xirsi n dhuuxyare waxa uu ardaaga ku haystaa isgaadhsiinta n dhinaca muxuaha technolojigan casriga ah ee tusaale ahaan wuxuu isticmaalayaa internetka for g isagoo ardaaga fadhiya ayuu waxa uu la socdaa wararka caalamka oo dhan ilaa bariga dhexe ilaa caalamka n meel kastay ka tahay ilaa gudaha somalilan wixii ka dhacayay waraba halkaasuu kala socdaa n weligaa maystiri gaarigii iyo geelii iyo isgaadhsiinta muxuu ahaye technologiga internetka casriga oo four g ama noocii casriga ugu dambeeyeya oo xawaaro sare ku socda ayaad internetka ardaa geel ku heliya gaadhiga iyo nolosha noocaasa marna ma ku fikiraysayeen suldaan maya maya maya makamaan fikirayninoo anugu aniga kuri geel baan kusoo koray markii hore waad siddeed iyo toban jirna ciidamada soomaaliya aan ku galay waa gartay markii dambena anigu waxaan u tallaabay aslamtaan qabto waan ku ta- waan u tallaabay markaa caqligayga iyo fikirkayga iyo maskaxdayda iyo toona kumay soo hogeen habeenna Ha.
intaad forjii qaadato aad wa- wax warba war walba la socon doontaa waa forji haye markaa eh, waxa weeye eh, de waa libin la gaadhi weeyaano ha iyo nimca la gaadhi weeyaano ha bartoosh cajiib annagoo ardaagii fadhina ha inaan dee forjiga halkan ku haysanaa soo maad garantee laakiin anagu beriga hore aanu gaalo soddonka soo qadin jirray Ah.
soddonkaa maalmood biyamaan arki jir soo maad garan Ah.
waa nimco la gaadhay Waa- Aad iyo aad.
waa- waa badhaadho la gaadhay iminka gaadhaynu soo kaxaysanay cidina joojisa maynu arag cidina gartaraysata maynu arag cidina baadho maynu arag cidina xumaysa maynu arag waxa weeye waa waa nabadgelyada iyo nimcada iyo barwaaqada iyo mugase ammaanka waddan kaasi waxau ahaa suldaan cabdiraxmaan xirsi dhuuxyare oo ka mida soomaalida geeleyda ah wuxuu u waramayey waryaheena qadar maxamed cakulle markana kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil
toddobaadkan waxaa la xusay maalinta caalamiga ah ee ciribtirka tacadiyada jinsiga ee xilliyada colaadaha xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya waxa uu ku baaqay in sare loo qaado ilaalinta xifradlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha gargaarka bani aadnimada ee adeegyada muhiimka ah ee siiya dhibanayaasha loo geysto tacadiga jinsiga ee colaadaha la xidhiidha waxaa kale oo la sheegay haweenka soomaaliya weli wajahayaan tacadiyo jinsi waa maxay tacadiyada ay haweenka soomaalidu haddaba wajahayaan sideese wax looga qaban karaa barnaamijkeena martida mikrofoonka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo barnaamijkana waxaa inoogu marti ah caasho axmed baardoox oo la shaqaysa ururka haweenka qaranka soomaaliyeed joogtana magaalada muqdisho Eh, caasha kasoo dhowow eh, barnaamijka martida mikrofoonka cabdixaafidoo waa ku dhowahay aad baan kaaga mahad celinayaa waa tahay Eh, bal caaisha marka hore bal waxa aad eh, warbixin kooban inaga siisaa qaramada midoobay waxay sheegaysaa in weli haweenka soomaaliya ay wajahayaan tacadi Eh, tacadiyadaasi eh, maxaa ka mid a maxay yihiin walalow n horta maxaa yidhaahdaa n haweenka sooma meel kastoo markay colaad ay dhacdo haweenka soomaaliyeed waa waa dadka keliya oo maarata u nugul caruurta iyo haweenka colaadi markay dhacdo meel kasta ayba joogaan aad bay ugu nugul yihiin waana dadka keliya oo dhibaatada ay saameysay aadna u soo gaarto Mhm.
marka tacdiyada tacdiyada oo maxaa eh, jinsiga een, aad bay waxay maxay dhahdaa u dhib badan tahay een, wayna soo kordhaysaa maadaama hadda meelo badan oo la xoreynayo ay jiraan waa way isdaba joogaan maxaa la yidhaahdaa eheen balse een, runtii waa wax jiro oo waxa waaye oo aan maaragta een, welina aan loo helin wax oo oo oo jawaab ah aan loo helin Een, balse waa waxa jira markay waana wax iska caadi ahaba sideedaba markay colaad ay dhacdo inay haweenka iyo caruurtaba ay u nugul yihiin waa tahay marka tacadiye nooc ma ah ayaa eh, caruurta eh, ah, I mean, eh, eh, waxaan ka wadaa eh, dumarka soomaaliyeed ay wajahaan Een, dumarka soomaaliyeed sideedaba waxa waaye maxaa yidhaahdaa waa lafdhabarti oo oo lafdhabarka oo oo familiga waaye waxayna bulshada mar kastana ay ku dadaalaan waxayna mar kasta ay ku dadaalaan inay samata bixiyaan een, ma- maaragta een, gurigooda iyo faamilkooda iyo caruurtooda inay samata bixiyaan wax Mhm.
kastana ay dhibaato kastana u dhabar adeegaan maadaama u dhabar adeegayaan ayagaa waxay yihiin marka dadka ugu horeeyo ee dhibaatada ay gaaraysa ay yihiin marka een, ayagoo isle badbaadiya caruurtaada iyo gurigaada iyo badbaadiya marka Ee, dhibaato dhibaato dhibaato nooc ma ah ayaan ka wadaa tacadiyadaasi maxay yihiin tacdiyadu waxaa waa tacdiyadu wax badan ayaa iskugu jira waxaa Mhm.
iskugu jira tacdiyo maxaa la yidhahdaa maaragta aan een, wax kas haddii lagaa maxaa dhahdaa lagaa lagaa lagaa een, lagaa celiyo oo kale lagaa aad heleynin sida maaragta raashinka oo kale haddii lagaa cesho waa tacdi caafimaad haddii loo aad heleynin waa tacdi kale haddii aadan maaragtan aadan jaanis aad u lahayn adiga een, meeshii aad aadi lahayd ama markaa rabtid aad maaragta aad aad kasoo qabsan lahayd ama ku badbaadi lahayd faamilkaaga Mhm.
oo lagaa celiyana waa tacadi kale marka tacadiyadu way iska badan yihiin oo noocyo badan ay leeyihiin waa tahay ma jiraan tacadiyo hadday noqoto kufsi jirdil iyo wixii la midi markaas Een, runtii een, colaadaha markay dhacaan way jirayaan Een, jirdilaa jiraayo waxaa kufsi wuu jirayaa waxaa jiraayo maxaa yidhaahdaa jirdil keliya ma ahayna xataa caruurta naftarkeeda dhibaatiin la gaarsiiyaa dhici karto sideedaba markay colaadda ay dhacdo haddana waxaa ay ku kala aarsadaan ama ay ku dagaalamaan waa waa waa haweenka iyo maxaa waaye caruurta ileen ayaga waxay yihiin dadka aada ugu nugul ama dadka la leeyahay maarkano waa waan kaa guulaysanaa marka la yiraahdo hataa inay maaragta caruurta ilmihii dhiba ay dhibaateeyaan marka kufsigaasna wuu jiraa wuu isdaba joogaa dhibaatooyinkan kale jirdilka way jirtaa waxaa jiraan maxaa la yiraahdaa waxyaabo kale oo maaragta oo qofka biniaadanka raalli ee ka ahayn oo haddana lagu xadgudbaayo ayaa jira waa tahay waa tahay waan fahmay caaisha caaisha mararka qaarkood waxaa dhacaa in haddii gabadh tacaddi loo geysto in qoyska gaar ahaana raggu ay arrinkaas sulux ku dhammeeyaan oo inta badan ay dhacdo ama ay dhici kartaba inaan cadaaladda la tegin arrinkani saameyn ma ku leeyahay in tacaddigaas haweenka loo geysanaya uu sii jiro horta dhibaato kas horta waxay ku xiran tahay baay'ada qofka ay ku nooshahay environmentka qofka uu ku nool yahay ayay ku xiran tahay ayadana taasna waxaa sal u ah ama ama oo laga duulaya dhaqanka wuxuu yahay dhaqankana waa soomaalideen haddaanu nahay aad baan uga adagnaha anaga dhaqankeenii oo ma rabna anaga maaragtan gabadheena wax dhigxumo inay u yeerto gabadheena maaragta in maaragta la yiraahdo qof xun waaye ama dhibaatadaasaa ku dhacda xataa afka laga sheegayo ayay dhibsanayaan markay gabadh dhibaatada ay gaarto marka si alle siday ku xalin karaan haddee tahay inay wada fadhiistaan iyo saas ay ku xaliyaan haddee tahay in gabadhii ninkii xooga lagu daraayo lagu qofsada lagu daraayo waxa waa hadba hadu beeyada gabadha ee ku nooshahay ayay ku xiran tahay dhaqankeeda iyo wixeeda waa hagaag haddii iminka kelmadda aad ka dhawaajisay haddii gabadh nin tacaddi u geystay oo kubsi oo kale u geystay lagu daro oo uu sidaa ku guursado arrinkaas ma isleedahay wuu dhiirigelin karaa in rag kale ay saas ku kacaan
dabcan way dhiirigelin karaysaa oo waxay noqonaysaa jid furmayay noqonaya waa sida xarag xargaha markay furmaan oo kale waa waa wax waxay noqonaysaa oo maaragta caadi ay noqonaysaa anakaba gabadheena saas baan yeelanaya reer hebel gabadhooda saas aan maaragta aan aan ku gudano ama aan maaragta aan samayno marka wixii taxana ayay noqonayaan ma noqonayaan maya gabadhii maaragta lama fiirinayo moralkeeda lama fiirinayo lama fiirinayo maxaa yirahdaa waxay rabto lama fiirinayo maaragta hamiga ee leeda iyo wixii ee leeda lama fiirinayo waxaa waaye mar kale hadba meesha ay ku nooshahay beeyad ay ku nooshahay dhaqankeeda waay laakiin gabar ahaan haddii la yidhaahda ninkii ku kufsaday ayaa lagugu darayaa ma malaynaya inay jirto gabar maaragta farxad ku qaadayso ama ku faraxsanaanayso ninkay kufsaday in haddana maaragta ay u noqoto xaas iyo guri u dhaqdo marka dhibaatadaas way badan tahay runtii waa tahay dhinaca dowladda haddii aynu eegno ka dumar ahaan adigu sidee u aragtaa in mas-uuliyadda dowladdu inay intee leeg tahay inay arrinkan xoog uga shaqayso
dowladda maasha allah waxaa waaye maxaa la yidhaahdaa muxuu ahay wax badan way ka qabataa hadda colaadaha jiraan oo kale meelaha gobolada ee maaragta dagaalada ka socdo dagaalada ka socdo dad badan waxaa jirta caruur badan iyo haween badan ayaa jiraan laakiin dowladda runtii markay maxaa yidhahdaa gacanta ay ku dhigto ama ay qabtaan amaba ay maaragta aad bay maxaa yidhahdaa waxay sameeyaan farcelin aad u wanaagsan ay sameeyaan oo way soo dhaweynayaan dakhtara la geynaa gabadhii ama maxaa yidhahdaa muxuu ahaa maaragta wix alla wixii loo qaban karo runtii dowladda meel kasta ay joogto wax fiican ayay maxaa yidhahdaa muxuu yidhahdaa ay ka qabataa dhinaca haweenka ah wixii kale oo laakiin waxaa jiraan qarsoodi oo reeraha ay qarsanayaan iyo laakiin wax bannaanka dee soo baxaan oo faamilka laga ogaado waxaan dhibaatada inay jirto waa waa hubaal inay dowladda wax fiican ay ka qabanayso waa hagaag ka caasha ahaan maadaama in muddo aan aad la shaqaynaysay ururkan ka shaqeeya la shaqeeya haweenka soomaalida ee magaalada muqdisho gobolladana aad xafiise ku leedihiin maxaad odran lahayd qaabka ugu wanaagsan ee tacadiyada loo joojin karaa waa sidee
runtii horta ururkeena ururka haweenka qaranka aad buu ugu shaqeeyaa maxaa yidhahdaa dhibaatooyinkan oo jinsiga waxaan ka wadaa waxaan ka wadaa bulshada guud ahaan maxay qaban kartaa ayaad is leedahay bulshada guud ahaan waxa laga qaban karo waxay tahay in maaragta maxaa yidhaha horta wacyigelin badan ayay u baahan tahay maanta waxaan ognahay wacyigelintaasna in lagu bixin karo baadiyaha qofka jooga maanta geeleyda ah wuxuu haystaa telefoon oo haystaa oo lacag ugu jirtaa wax ku kala gataa marka telefoonka uu dhegeystaa waxaan dhihi lahaa raadiyaha wacyigelin badan in laga sameeyo haddee taha mid dowladeed haddee taha ururada habeenka maaragta maxaa yidhahdaa u taagan oo la shaqeeyaan in wacyigelintaas lagu badiyo in loo sameeyo oo maaragta maxaa sida nine one one meel lambar laga soo wici karo oo qofka uu dhihi karo war dhibkaasa ay haysto uu soo wactami karo marka in loo sameeyo maaragta maxaa yidhahdaa ayagana markaas ay haystaan referal pathway jid la maro oo loo maro qofkan lagu maareyn karo qofka marka kusoo waco waa inaad adiga diyaar u diyaar garoodaa haddii adiga aad raadi laheed iyo haddii adiga u tilmaami laheed oo aad oo qofka ku imaan lahaa markaasna aad maxaa yidhahdaa aad u samaysid aad u samaysid maxaa yidhahdaa pathway sida maar sida wax ugu qaban laheyd family miyaa gabadhan gabar cusub miyaa wiilkan wiil maxaa dhahdaa dhibaatadan soo gaartay waxyaabahaasoo dhan inay sameeyaan oo maaragta loo sameeyo batri waxaan dhihi lahaa taas haddii la sameeyo waxyaabo badan way yaraanayaan aad iyo aad ayadu mahadsan tahay caaisha aad baan kaaga mahad celinaya intaasi hayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeennii martida microfoonka caasho axmed baaraxood oo la shaqaysa haweenka qaranka soomaaliyeed saldhigooduna yahay magaalada muqdisho ayaana marti inagu ahayd taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington cashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
mankiyo adiga miyirkaygii la tago
waana wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington toddobaadkan waxaan barnaamijka caweyska noogu hayaa qayb kale oo aad u xiiso badan oo ku saabsan waraysigii aan la yeeshay fanaanka abwaanka siyaasiga brofeor maxamed cumar dalxa qaybtan caawa waxa uu si gaara ugu hakanayaa dalxa qaar ka mid ah heesaha ay qaado fanaanadda allaha u naxariistay xaliima khaliif cumar magool iyadoo sidoo kale uu si gaara u xusi doono heesaha aan soomaaliga ahayn ee ay xaliimo khaliif cumar magool qaaday allaha u naxariistay waa caawa iyo caweyska washington kolba jiil baa soo baxay bajiilka bajiilkii kale markii dambena hadda waxaa soo baxay waad ogtahay kinsi iyo maaragtay khadra iyo dhinaca waqooyiga xaggiisa fanka aad noogu imaan jiray xamarna hadde fanaaniintii iyadana de maxamed salaamaan iyo boqorka codka ayagala maaragtay dadkii kulli xasan aadan samatar ayaa soo baxay fanaaniin badan oo hablo iyo wiilal bale marka runtii ma kala harin mana kala dhacin laakiin saan ku tababartay aniga waxay ahaayeen salaa derbi xasan bixiye cumar dhuule cumar shooli axmed naaji iyo maaragtay dhinaca hablaha magool iyo hibanuura marke waxaa aada loo jeclaa sababoo kale hamoodin hadee magoolna de waxay baahayd ayada bad bay ahayd oo heesaheeda bogaygii waranba bareer u janto madahaad idisho wadibixine magaad idisho wadibixine akuwe bara عشبا صارنا عرفينا الطيور عشبا صارنا عرفينا الطيور بالموضوع الله يكون حريصة به amiin amiin حليمة الصومالية سؤالنا مركز ايوه والله يقول امتحان يجري خلينا تغ- خليك تغني لنا حليمة الصومالية الصومالي حليمة أبكي حليمة نوحس أما أحمد ربشو ووحي أيضا سؤالنا نقوها طيبة هايين أيضا قبل ما شاء الله ونحري waaw haddii uu dadku iid ayaa ma tirsado aniga araga waa heesaha maaragtay micnihii erayada ku jiraaba cajiiba aniga ay araggaaga ii tahay عجيب آه meelo waxaa jirtay waxaana هذا waxaan باريي وهشداي وضد بريي كوهشداي هيدا قوي وراقها وركيو هيدا قوي وراقها يا cajiib cajiib marka heestaasi xilliyo kala duwanaa kolley la qaaday erayo kala duwanaa lagu qaaday booqasho keliya bariga haraye
هذا
wax yar dalxa u kaadi intaadan sii gudbinooda sii fogaanin aan wax yar ku hakanno heestan aad ah, qaybaha kala duwan aad ka soo qabatay oo weli waxaan u malaynayaa inaad dhowr qaybood aad soo qaadatay oo tii magool ay qaaday waa dhowr sheebadaa loo kala qaaday laakiin middan hadda magoole aad qaaday baan dhegaystayaasha wax yar ka maqashiinaynaa marka wax yar aan hakanno intaada fogaan
booqasho keliya badhiga hadhaye booqasho keliya badhiga hadhaye baganaadina soo barida haylehey baganaadina soo haddii uu dadku ayaha ma tirsado aniga araga agay ii tahaye aniga araga agay ii tahaye aniga araga
baganaada iisoo booqa
maxamed wardi baa ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa laxanka saaray moogta daydayo madaali ya daydayaa ma daalakay laabta doontay waxay leedahay kay laab kay laabta doontay on damacsanaaban dayday saase isna ima daryeelo anna kama dambeeyo
maima daryeele ana kama dambeeye
waayahay dalxa marba meel ayaad maaragtay taabanaysaa heestaas kalena waa hees kaleo aada loo jecel yahay oo caana inta aadan iyadana ka tallaabin aan dhegaystayaasha iyadana bal maqashiino yaa laxanka saaray insha allah maxamed wardi oo sidee iskula keeneen hees soomaaliya iyo iyo iyo ninaan afka soomaaliga garanayn sidee la iskula helay
oo magooloo qaadayso asbaxa subxu lasijnu asajaanu haadi iyo heeso kale oo suudaani haddaa aragtid haweenka ee gabdhaha fanaaniinta suudaaniga ayay meel fadhiisanaysaa magoolo codkeedana cajiib أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا مع النور التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد
sababta uu sameed kasiir soomaalida ay aad u qaadaan maaragtay ما تخجلي يا سمحة قومي استعجلي عطشت قلبي كل يوم تتجملي اديني كلمة وسامحيني وطولي اسا صومالي عند كل وضع يسان وفنانين تبري اسا قال يا نور العين لينادي صدفة واجمل صدفة يا- يا ناسينا يا مجافينا soomaalida hadda waxaa soo baxay wiilal oo qaadayo aad aragtay oo eh, yarkan hadda eh, maxaa la jira jibuuti buuba joogaaye Eh, eh, bahashan saxofonka aadka u garaaca ma garatay eh, xasan hebel markaasaa waxa waaye wuxuu qaadan saala min shacri hadaab salah ilmulbaadiya heesihiisa afka carabigana sidii horeba hadda aadaa loo bartay aadaa loo dhexgala luuqadii carabigana absolut hadda ama arday fara suudaan hadda markay ugu yar tahay toban kun arday waa kasoo garjibisay soomaaliya waa ka xunnahay wadankaasi waa duceyneynaa ilaahay maaragtay inuu dejiyo ummadiisaasi dad soomaalida aada u jecel xagga dhaqanka iyo hidaha iyo heesaha kulli waa isaga dad aada maaragtay oo isdhexgalay baanu ahayn aad bay soomaalidana heesaheeda u jecel yihiin oo markaan tagno annaga xafladaha ilaa ilaa waxaa la dhihi jira dalxa adiga wax kale kaama rabno hanoo khudbaynin dalkaaga hanooga sheekaynin ama heestii xaliimo khaliif mogol noo qaad ama tii adiga aad qaaday noo qaad adiga doorkaaga waxaa waaye haadaa wasalaam waa dad waxay aada noo jecel oo markaan aadno ma aragtay xafladaha ka sokow marmar baan weriga niil aan ku safri jirnay oo nala samayn jiray ma aragtay casimaad mar weliba anaga si gaara ay soomaalidu xataa anaga marka marka waa goorma- madaxay waxay dhaafayaan waa goorma waa goorma markaanay ku leeyihiin adiga ha noo qudbeyn ma intaad hadda aad xildhibaanka ahayd ee gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka aad ahayd baa mise markaan eh, marka- maya markaan eh, aan aan dhiganayay en, eh, kuliyadda afafka markaan dhiganayay afartii sano ayaan saddex bilood baan mar aan tagnay khartuum oo luqadda xoojinta carabiga ayaan u tagnay maxaa yeele ardada kuliyadda luqadaha eh, waa maaragta waxay ahayn afar qaybood marka qayb faransiiska waxay aadi jireen baris kuwa eh, maaragtay xoojinta luqadda kuwa ingiriiska waxay aadi jireen eh, london kuwa kale oo ayaga talyaaniga bartan ayagana waxaa loo jir- jiray rome marka anaga qaybta carabi iyo english baan ahayn marka waxaa naloo diray suudaan baa marka maxadkii jaamacadda carabta ka furnaa saddex bilood baan soo joogaynay halkaasi marka ayaa waxaan wada dhiganayna arday kala duwan oo jinsiyada kala duwan oo afrikaan iyo carab iyo asian leh halkaasaa marka ayaa mar weliba ardada habeen waxa waaye weliba waxaa la yidhahdaa ay dal weliba waa inuu habeenkiisa maaragtay uu soo bandhigaa dhaqankiisa iyo diis anaga kaalinta koowaad geli jirnay oo soomaaliya habeenka soomaalida waa laisugu imaan jiray hablaa iyagana sambuuska waxa ay soo duwayaan waxa kale aanan iyaga aanan keeni karin ayaa ayagoo kasala iyo meelaha kale soomaalida aada u degan iyo khartuum iyo ka wada imaanayeen wallahi waxay ahayd taariikh hadda aan ka wada dhamayn karin sheekadeeda halkan laakiinse eh, dad fara badan kuliyadaasi hadda dad badan baan kasoo baxay hadda safiiray wada noqdeen beri dhaweyd cali uqolof in la yidhahdo la magacaabay zara dandush waa tanzania joogto Eh, maaragtay eh, faadimo insaniya oo hadda iyadana geneva maaragtay eedi ka timid yuusuf garaad baa kamid ahaa ragga kadara kamid ahaa deni baa xataa kamid ahaa kuliyada ee afafka dad fara badan oo hadda dad aada qiimo u leh oo dhiganayay oo bukhaari baa ardaygayga ahaa baa kamid ah markii dambena markaan ku laabtay oo haddana aan masterka soo samaynayay ayaa iyadana iyo diplomka ayaan haddana ku laabtay mar weliba sida adiga ee aqoonta ee anaga ay noogu qiimeynayaan ayaa waxaa kasii xagaysay waa fanaan haddii lagu yiraahdo in lagugu daro intaas fanka way ku dhintaan maaragtay sodaan maasha allah guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan kusoo koobaya waxaa marti iigu ahaa brofeor maxamed cumar dalxa heesta aan idinkaga tegayana waa heesta ima dadaali codadka labada fanaan allaha u naxariisto labadaba xalima khaliif magool iyo maxamed axmed kuluc intaan mar kale kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
mankiyo adiga miyirkaygii la tago mankiyo adiga miyirkaygii la tago marwoyhoy inabti heedhe magooleyhoy inabti marwoyhoyhoy
Wah, wah,
ima himmada daali daali himmada daali daali himmaa weeli weeli maxaa ku daharay mooye miyaad moogtay maya maxaa ku daharay mooye miyaad moogtay himmada daali daali himmaa weeli weeli mid kula midabo kula mida mid kula midabo kula mida mid kula midabo kula mida mid kula midabo kula mida ma arag indho dhegahna may maqalo ma jirto ma jirto cid kasoo manay marine ma jirto ma jirto ifka sumanay marine mankiyo adiga ahaa miyirkaygii la tago mankiyo adiga ahaa miyirkaygii la
barnaamijka caweyska ayay heestaasina u dambeysay caasho ibraahim aadan caashicuud ayaa nala socodsiinaysay intaan mar kale hawada ku kulmi doono guud ahaan idaacaddeenii habeennimana waa naga intaan
Waa- waa maxay mar way hoy hoy
imada daali daali daali daali
mankiyo adiga ahaa miyirkaygii la tago marwoy hoy inabti heedhe magooley hoy inabti marwoy hoy hoy himmada daali daali himmada daali daali himmaa weeli weeli maxaa ku daharay mooye miyaad moogtay maya maxaa ku daharay mooye miyaad moogtay himmada daali daali himmaa weeli weeli mid kula midabo kula mida mid kula midabo kula mida mid kula midabo kula mida mid kula midabo kula mida ma arag indho dhegahna may maqalo ma jirto ma jirto ifka sumanay marine ma jirto ma jirto ifka sumanay marine